waxaa magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya laga dareemayaa isbedel ku yimid qiimaha saliid cadayda gaar ahaan tobanka ilaa iyo labaatanka liitar waxaanu sar u kacaani laga dareemayaa guud ahaana degmooyinka gobolka banaadir ee magaalada muqdisho tobanka liitar ayaa waxaa markii hore la iibin jiray koo iyo toban doolar haddana waxa uu yahay sideed iyo toban doolar waxaana sidoo kale labaatan liitar ee la iibin jiray toddoba iyo labaatan doolar halka uu hadda uu joogo soddon iyo afar doolar waxaa inta badan saliid cadeyda aada looga isticmaalaa guryaha kala duwan ee bulshada soomaaliyeed iyo xarumaha ganacsida ee lagu kariyo cunooyinka sida maqaayadaha qaar ka mid a ganacsatada ku nool magaalada muqdisho ee iibiya adeegyada kala duwan sida saliidda cadeyda ayaa ka warbixinaya waxyaalaha sababay iibkaani
saamayntaasna waxa waaye yani xagga culaysa xagga wallahi marka hore saliidu aad u jabneed labaatan laba kale waxaa la geli jiray labaatan iyo laba doolar labaatan iyo kow doolar la geli jiray haddana soddon iyo saddex soddon iyo afaray sii maraysaa shan laba kale saas kale saliidu noocay taha way kacday marka kulley waa dadkaan la qabnaa soomaaliya o dhan waa gedigeed meel walba niyow saamayn aad u xooganayn leedahay qof walba oo kastina ku imaado uu ka qacwana wuxuu leeyahay niyo maxaa dhacay waxaan maxaa waa qaaligan cuntooyinka kale wax mataqaana sarokaca ma mataqaana ma samayn laakiin saliidda kaliya waa marka dee annaku waxa mat qofka waa ka dhaadhacsan u sheegnaa xiliyadan kale saliidu way kacaan marka iska dulqaataan raanaa waagi hore hal doolar iyo laba sent hal doolar bar waxaa hal dhibic sideed hadduu gaaray macsaro saddex litar saddex doolar waa litarkeedii marka dadka qaaraaba macsarada xal bidaba qiimaha macsarada iyo silacdee waxaa u dhexayso litarkii macsarada ah haddeer saddex doolar waa silicadeydana litarkeedi waa hal dhibic sideed marka hal dhibic labaa udhexaysa haddayda haa waxaa udhexayso hal dhibic labo ilaa lix sintiyaa udhexaysa wax badana isbedela meesha litar saliid cadey oo hal dhibic laba ka ah haddeer waa hal dhibic sideed lix sintiyaa udhexayso farqi dheera udhexeeya shanlaha markii hore wuxuu ahaa litarki shantii litar waxaan geli jirnay toddoba doolar iyo bar haddana waxaan gadnaa sideed doolar iyo bar saddexlaha markii hore waxaan gadaynay afar doolar afar doolar iyo bar haddana shan doolar u maraaya labaatan-laha markii hore labaatan iyo afar doolar u ahaa haddana soddon iyo laba doolar u maraaya marka sideed doolar shanlaha waxaa udhexayso sideed doolar labaatanlaha waxaa udhexaysa sideed doolar saddexlahan waxaa udhexaysa laba doolar ha saaid maxaa qofkii oo saddexla iyo sideed litir qaadan jiray inuu haddeer shan litir qaataaba laga yaaba u yidhaahdo sar u kacan ayaa waxa uu saameyn ku yeeshay dadka danyarta ah ee ku nool magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya kuwaasi oo aanan awoodin inay iibsadaan saliidan imanka noqotay mid qaali ah